انتهي الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لحدا يتضبط كتابك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وكتاب فضائل الصحابة صحابة فضائشooda kitaabkii lagu xusay weeye waa kitaabka afartan iyo afartanaad waa kitaabka afar iyo afartanaad baabun min fadaa'ili abi bakrin asidiiqi radia allahu canhu fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah abi bakr sidiiq xadiidu abi bakrin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu linabiyi nebi maxamed waxaan ku yidhi sala allahu calayhi wasalam walxaal ana fi lgaari anagoo anoo ku jira godkii nebigu iyo abubakar galeen baan iri ba yidhi low anna axadahum nebi allow gaalada midkood nadara haddou fiirin lahaa taxta qadamayhi labadiisa gomadood hoostooda laabsaranaa waana arki lahaa godkiibay dushiisa buur dheer buu ku yaal godku buurtii bay fuuleen godkiibay dushiisii iyo gowiisii bay taagan yihiin qarkii godka marka wuxuu yidhi hadday hoos godka u fiirsaan gomadiisa ninkii lugihiisa fiirsha godkii daloolkiisa lugaha ka hooseeya moogta ilaa qarkii baa la taagan yahay waana arki lahaayeen fa qaala wuxuu yidhi maa danuka malahaadu muxuu ahaaday abuubakarow yaa abaabakrin bithnayni laba aa ka malaynaysid allahu ilaahay thaalithuhumaa uu yahay midka saddexda ku ah ilaahay baa anagu labaan nahay godkaanaan galna marka allahu thalithuna marka ilaahayna dayici maayo marka bal arrintaa fiiri أخرجه البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم marka fadliga abubakar waxaa ka mid ah labada ilaahay saddexda ku yahay dee abubakar baa kan labaad ah nebiga maahe ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam jalasa nabigu waa fadhiisay cala almimbari mimbarka dushiisa faqaala wuxuu yidhi ina cabdan adoon khayarahu allahu ilaahay baa doorgeliyey bayn waaye ina cabdan adoon baa khayarahu llahu ilaahay doorgeliy bayna an yuutiyahu ilaahay inuu siiyo min zahrati dunyaa addunyada birbirkeeda maa shaaa u halaalo adoonkaa wuxuu doono in laga siiyo wa bayna maa cindahu alla agti waxa ah labaa la doorgeliya kala dooro waxa alla agtiisa yaal iyo adduunyadan saasaa lagu yiri fakhtaara wuxuu doorta adoonkii maa cindahu alla agti wixii ahaa fabakaa abubakrin baa ooyey intaa nebigu hadduu wacdigaa sheegay xadiidkaa abubakr waa ooyey wa qaala wuxuu yidhi abubakar fadaynaaka nabi allow ku furannay waxaan kugu furannay biaabaa'inaa wa ummahaatinaa aabbayaasha iyo hooyadaya waq lagugu furto macnaha wuxuu fahmay nebigu inuu dhimanayo saxaabada kalena ma fahmin facajibnaa lahu waa la yaabna abubakr waqaala naas dadku waxay dhaheen unduruu fiiriya ilaa haada sheekhi ninkan weyn oo odaygaayo duqa ah oo abubakar ah oo odaygii saxaabada ah waa yeelkii ummadda ah yukhbiru rasuulullahi nebi maxamed wuxuu ka warramay sal alla alay salam wuxuu ka warramayaa can cabdin oo khayarahu llahu ilaahay doorgeliyey bayna an yuutiyahu inuu siiyo min zahrati dunyaa wa bayna maa cindahu alla agti waxa ah wa huwa yaquulu isna wuxuu leeyahay fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina ilaa waxaa kelimadan loo isticmaalaa waxa waq lagugu furto aabbayaashaya iyo hooyooyinka yaa oo arrintaa lagaaga furto oo kale marka muxuu ka naxay oo ka ooyey oo oo fadaynaaka uu ka yiri abubakr nebigu qof buu ka warramay saas la doorgeliyey fa kaana rasuulullahi nebigu wuxuu ahaaday sal ly slm huwa almukhayara kan la doorgeliyey nebiga weye addoonka la leeyahay ama adduunyo waa ka tegaysaa alla agti waxa aad dooro waa dhimane ama adduunyo waxa jooga dooro nebigaaba noqday addoonkaas wa kaana abuubakrna wuxuu ahaa huwa abubakar aclamanaa bih ka noogu aqoonta badan bihi nebiga noogu yaqaan isagaa fahmay cidda addoonka la sheegayo nebigu magaciisa ma sheegine inuu addoonkaasi nebi maxamed laftiisa yahay nebigana dhimashadiisii dhowdahay waxa ilaahay agtiisana nebigu doortay ka dhex tegi doono ummadda iyo saxaabada intaasaa abubakr fahmi cilmi fogaantiis waay wqaala rasul lah wuxu uri sal alay slam ina min ina min amani nnaasi buu ka mid ahaaday ya dadka kuwa loogu galladaysi badan yahay calaya dushayda fii suxbati saaxiibnimadiisa iyo wamaalihi xoolihiisa abaabakrin ninka la yidhahdo waxay ka dhigan tahay ina min amani nnaasi calaya akharuhum juudan wa musaamaxatan kan ugu deeqda badan ugu saamixidda badan naftiisa iyo maalkiisaba noogu roonaaday oo hadda marka aan manigi laga dhigin manaysi galladaysi aan laga dhigin yaa kan ugu waxbixinta badan naf iyo maalba ilaa galladaysiga waa laga fiican yaho thawaabka buriyaa moogtahay abubakar weeyaan si kasta noo taageeray walow kuntu haddaan ahaan lahaa baa nebigu yidhi mutakhidan mid yeelanaya khaliilan khaliil min ummatii ummadayda latakhadtu abaabakar baan ka dhigan lahaa oo hadda laakiin ummadda khaliil ka samaysan maayo waayo la- ilaa khullatal islaami ilaa khullatal islaami mooyaane abaabakar baan ka dhigan lahaa khaliilan ilaa khullatal islaami marka khaliil waa maxay almunqadic ilayh waa qofka ilaahay u go-ay la doortay nebi ibraahim waa say khaliil ahaa waay ilaa cadowgii ilaahayna waa la dagaalamay ilaahayna waa ka weliyeeshay laakiin abubakar waxaa naga dhexeeya khullat alislaam ayib laa yabqayanna yousan baaqi ku noqon fi lmasjidi masaajidka khawkhatun albaab yar albaabka labada gur u dhexeeya ama labada daarood albaaba yaryar baa inta la furay oo m- guryahoodii ka fureen bay masaajidka derbigiisa kusoo jeediyeen sida albaabka iyo darashadaa furan oo kale shishadiisana waa gurigii masaajidkiina saanaa loo arkayaa albaabkii iyo daaqadii baa lagu soo daayey wuxuu yidhi laa yabqayanna fi lmasjidi khawkhatun ilaa khawkhatu abibakrin abibakar daaqadiisa maaha inta daaqad kaleo masaajidka ku furan oo dad ku furteen oo guryahoodii u daloosha waa la wada xirayaa abubakar baa laga reebayaa odayga muslimiinta waa yeelka muslimiinta ninkaas iska iska daay waayo ilaa hadda xadiidkan oo khooqato abubakr sidiiq meel bay masaajidka nebiga kaga qoranta iyadoo far qurux badan ah oo cajaa'ib ah oo iska u muuqanayso qofkii wax akrin kara oo waxaa sawir baanba ka qaadnay si maarata looga faa'iidaysto ayib akhrajahu lbukhaariy xadiidu camr bn اlcaasi radi allahu canhu an nabiya sala allahu alay wasalam bacaa nabi maxamed bacahahu nebi maxamed baa camar diray calaa jeyshi daati salaasil ciidankii daatu salaasil baa loo dhiibay faataytuhu waa u imid faqultu waxaan idhi ayunnaasi axabu ilayka nabi allow dadka kee lagugu kalgacal badan yahay qaala nabi wuxuu yidhi caaishatu gabadha caaisha qultu waxaan idhi min arijaali raggana qaala nabi wuxuu yidhi abuuhaa aabbaheed dumarkana iyada raggana aabbaheed qultu waxaan idhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma cumaru bnu lkhadaab facadda rijaala nebigu rag buu tirtiriya markaa kusii dara waddankan shaam meel ka mid ah daatu salaasil dagaalku ka dhaca jamaadul aakhir bay ahayd sanadkii sideedaad baa liyi hijrada mar haddii ninkan camar loo dhiibay ciidan abubakar iyo cumarna ku jiraan ciidanka wuxuu is yidhi xoogaa war miyaadba raggan ka sarraysaa markaasuu yidhi nebi allow dadka yaa ugu jeceshahay soo caaisha raggana yaa ugu jecesha aabbaheed yaa ku xiga cumar khalaas isagii laguma darin wuu fahmi marka abibakar fadaaishiisa iyo cumar iyo caaisha baa xadiidku caddaynaya ahlu sunnahana xadiidkan daliil weyn ba u yahayoo abubakar fadilidiisa inuu ummadda ugu fadli badan yahay cumar ku xigo saxaabadoo dhan abubakar kow cumarna ku xigo waa ka xadiidkan ay ka qaateen xadiidu jubayr bni mudcimin qaala wuxuu yidhi atat imra'atun haweenayaa u timid annabiya sala allahu calayhi wasalam fa amarahaa wuxuu amray an tarjica ilayhi inay u soo noqoto wuxuu ku yidhi hadda bal marakan culama haynee bal noo soo noqo xillid kale qaala waxay tihi ara'ayta ka waran nabi allow in ji'tu haddaan imaado welam ajidka aanan ku helin oo ku waayo xaggee nebigu ka dhaco lewasee loo waaya kaannaha taquulu waaba iyadoo la almowta dhimasho bini aadan baana haddaad dhimato yaan u imaanayaa nebi allow anna wax doon baanahay yaan u imaanayaa soo qaabilayaa haddaan ku waayo dhimasha inay u jeedo macnaha adoo dhinta haddaan imaado maxaan sameeyaa qaala wuxuu yidhi sal alla ly slam in lam tajidiinii haddii aadan ihelinin aniga fa'tii u tag abaa bakrin waxaa laga qaataa abubakr ninka ku xigoo nebiga dee dabadiis dowladda hogaaminaya inuu isagu mudan yahay xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu qaal sallaa rasuulu llaahi nebi maxamed baa tukaday sala allahu calayhi wasalama salaata subxi subaxa salaadiisii uma aqbala cala nnaasi dadka soo qaabilayo faqaala wuxuu yidhi baynaa waqti rajulu nin yasuuqa u kaxaynayo baqaratan lo neef lo ah id waqtigaa rakibahaa wuu wuu fuulay oo wuu raacay wa darabahaa wuu garaacay faqaalad waxay tidhi innaa annaga lam nuqlaqna lama abuurin lihaadaa sidaan neefkii looda ahaa baan la hadlay annaga rukuub la fuulo oo gaadiid laga dhigto nalooma abuurin innamaa khuliqnaa waxaa naloo abuuray lilxarfi wax beerid beeraha lagu qotaa looda dee beer keliya maaha ee waa la gowracanayaa waa la cunayaa waxa weeyaan laakiin taasaa ka mid ah neefkii looda ahaabaa hadlay cajaa'ibta dhacday faqaala wuxuu yidhi faqaala naasu dadku waxay dhaheen subxaana allah ilaahay nasahnaantiis baqaratun mabadsac baa tatakalamu takalamu hadlaysa neef loo ah hadlay waa la yaabay faqaala nebi wuxuu yidhi fa innii anigu uuminu waa rumaynayaa bihaada hadalkaa neef loo ah inay hadashay anigu waa rumaysna ana anigoo nebi maxameda iyo wa abubakrin wa cumaru labadan wahumaa wamaa humaa mays wamaa humaa manaysan hayn sama halkaa maba i joogin abubakr iyo cumar nebigu laakiin waa ragoo ku xisaabtamayo waxaan aaminsan oo kale aaminsan yihiin anigu arrintaas waa aaminsanaa waa rumeeyey hadalka looda abubakar iyo cumarna waa sidoo kale waa ku dara wa baynamaa rajulun xilli nin fii kanami arigiisi dhex joogo id cadda di'bu yey baa weeraray arigii soo hororay fadahaba minhaa xaggeeda wuxuu ka qaatay bishaati neef ari oo kala cararay fa dalaba waa cirsaday ninka ariga la joogay xataa kaanahu waaba isagoo istanqadahaa minhu kasoo dhiganaya isagoo neefka baalka uga dhigo faqaala lahu dibu yeygii baa wuxuu yidhi yeygii baa hadlay neefkii markii laga dhigay istanqadatahaa waa iga dhigatay minii aniga maanta waa iga badbaadisay neefkan la cararay faman lahaa ariga yaa u ahaadoo iga celinaya yooma sabci maalinta dugaagga maalin bahal maaha cid kaloo la joogta aysan jirin yaa iga celin doona maanta haddaa iga dhigatay bahalkii baa hadlay yooma maalin laa raaciya cid ilaalinaysa aysan jirin ariga lahaa ariga hayri aniga mooyaane hayri aniga heyrka bahal baaba la jooga cid kaloo la joogta maalin aysan jirin yaa iga celin doona faqaala naasu dadku waxay dhaheen subxaana allaahi diibun mayey iyo bahal baa yatakallama hadlaya mayey baa hadlay qaala nebi wuxuu yidhi fa inna anigu uuminu bihaadaa waa rumaynayaa iyagaa inuu hadlay ana aniga iyo wa abubakar iyo wa cumar wamaa humaa fama mana ay joogin iyagoo maqan baa nebigu saa yidhi waa ammaana abubakar baa meesha innaga hadda maxalu shaahidka ammaanta abubakar weeyeen magaciisa meesha ka fiirso so ugu kalsoon yahay nebigu calayhi salatu slam iimaankooda nebigu so u og yahay runnimadooda yaqiintoodu say kaamil u tahay macrifadoodu say u sarrayso waa loogu soo halqabsaday karaamaad waaweyn iyo khawaariqul cawaa'id ama caadaad inay jiraan waa madhabka ahluxaq waaya marka fitan hadhow markay dhacdo akhiru zamaan xoolahan wax dhaqanaya iyo wax bahal ka ilaashanaya ma leh ayib marka dadkii baa xoolihii ka cararaya fitantaa darteed markay dadka xoolihiis kaga dhaqaaqaan oo ka cararaan baa bahal baa usoo baxaya yaa kaloo joogaba meesha waa imaanaysaa maalintaasi xadiiث abi saciidin alkhudriy qaala wuxuu yidhi qa- ha, waxbaan ka tegey waaba dhameeyey miya baabkaas baabu min fadaa'ili cumara cumar fadaa'ishiisii bay ka mid ahaatay radia allahu tacaala canhu xadiiثu caliyin can ibni cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi wadica cumar sayid cumar baa la saaray calaa sariirihi sariirtiiya naxashkii fak- fatakaf- fatakanafahu nnaasu dadkii baa dhinacayaystay hareerahay ka raaceen yadcuuna xaalay ku ducaynayaan oo yusalluuna ay ku tukanahayaan dadkii baa dhinacyada ka istaagay waa la markii la dilay qabla an yurfaca intaan la kor loo qaadin naxashka iyo meydka waana anigoo ibnu cabaasa fiihim dadkaasaan ku dhex jiray waaya falam yarucnii ima argagaxgelin ilaa rajulu nin ninkaasoo aakhidun qabtay bimankibi garabkayga nin baa gadaal inta iga yimid garabka saa ii qabtay umana jeedo faidan caliyun waaba cali fatarxama wuxuu u naxariis dalbay calaa cumara cumar buu yidhi ilaahu naxariis ilaahu cumar ilaahu wa qaala wuxuu yidhi maa khallafta kamaadan tegin cumarow ma gada maadan kamaadan tegin maadan ka tegin axaddan axaba iliya la iga kalgacal kalgacal badan yahay an alqa allaha ilaahay inaan kula kulmo bimithli camalihi camalkiisa oo kale minka adiga yaa cid adigoo kalaada aan jeclaan lahaa camalkay samayso oo kale inaan ilaahay kula kulmo oo kaa dambaysaa ma jirto weymullaahi baan ku dhaartay in kuntu waxaan ahaaba yidhi la adunnu mid u maleeya an yajcalaka allahu ilaahay inuu ku yeelayo maca saaxibayka labadaada saaxiib nebiga iyo abubakar inaa haleeli doontid weligay waa malaynay waxasibtu waaye maca saaxibayka waxasibtu annii kuntu waxaan malayn jiray buu yidhi anii anu kuntu waxaan ahaa kaiiran in badan asmacu nabiya nebiga mid maqla sal alla alay slam yaquulu xaaluu leeyahay nebigu hadba dhahaan maqlaa dahabtu waa tegay ana aniga iyo wa abubakar iyo wa cumar baa tagnay wadakhaltu waan galay halkaas ana aniga iyo wa abubakar iyo wa cumar wa kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa abubakrin wa cumaru nebigoo mar kasta labadiina marka inaad xataa dhimashada meesha lagu aasay aad ku haleeli doontid oo laguu keeni doono labadaada saaxiib aad haleeli doontid weligay waa malayn jir sidii bayna noqotay xadiidu abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi baa yidhi sal alla alay wasalam baynamaa ana naa'imun xilli aan hurdo ra'aytu nnaasa baan arkay buu yidhi nebigu dadkiiyo yucraduuna calaya la ii soo bandhigay walxaal calayhim dadka dushoodana qumusun qamiisya ay yihiin jamcu qamiis minhaa qamiisyada waxaa ka mid ahaa maa yabluqu thudiya naasaha wax gaaraya qamiisya naasaha gaaraya oo halkaas soo gaaray waa khamiis gaaban wa curida calaya waxaa la ii soo bandhigay wa minhaa waxaa ka mid a maa duuna daalika kuwa kaba sii yar waaye oo aan xataa naaska gaarin gaabni darti khamiiska de koraa laga soo gashada markaa naaskiiba ma gaarin midna waaba kasii yari cumar baa la ii soo bandhigay curida calaya cumaru bnu lkhadaabi walxaal calayhi qamiisun uu yahay qamiiskaasuu yajuruhu uu jidayo oo dhulka xamaaranaya lugahoo dhan ka dheer qaaluu waxay dhaheen famaa awalta daalika maxaa ku awishay oo ku cabidhay ru'yadaas yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi addiina awaltu ddiina diintaan ku awilay addiina waa mafcuul ficliga faacilka soo qata awaltu waxaan ku awilay addiina diintow sida diintow macnaha dhexda ugaga jiro sida qamiiskaas u jiidayoo kale diintii baa dhinac kasta ka jirdha wey riya inaad ku aragta qamiiska iyo caanaha iyo way fiicanta akhrajahu lbukhaariy xadiida ibni cumar qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi baynamaa ana naa'imun xilli aan hurdo haddaan nebi maxamed ah utiitu waxaa la iila yimid biqadaxi labanin weel caana ah fa sharibtu waa kacbi xataa inii anigu la arariya cokanaanshaha waxaan arkayay yakhruju isagoo ka baxaya fii adfaari ciddiyahayga dheragtii inta iga badatay waxaa moodaa cokanaanshihii iyo dheragtii inay ciddiyahayga ka baxayso jirkao dhan inta gashay uma cadaytu fadlii hambadaydii waxaan siiyey cumara bna alkhadaab baan hambadaydii u dhiibay waa manaamka qaaluu waxay dhaheen famaa awaltahu maxaa ku awishay yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi alcilma awaltu lcilma cilmi baan ku awilay cilmi baan ku awilay marka haddaad caana ku aragta manaam cilmi baa lagu fasiraa ilaa caanuhuna waa nafac badan yihiin cilmiguna waa nafac badan yahay waayo labadubana sababu salaax weeye caanuhu caruurta waxa barbaariyo caanaha la siiya miyaa la yidhahdaa wax kale laguma bilaabo caanaha lagu bilaabaa jirkooda quudka iyo awoodda iyo caanuhu waxbay geliyaan jirka cilmiguna aakhiradii adduunkiiba uu hagaajinaya labaduba waxbay hagaajiyaan أخرجه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوير سمعت النبي وعن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال لي بينما أنا نائم قرآن أنا أسكهر دون رأيتني وايس أركي على قليب قد واي وعويه waa bi'run maqluubun turaaba ciid ceel ciiddiisi lagu rogay waan weli la dhisin calayhaa waxaa ceelka dushiisa saarnaa dalwun dalow fanazactu waan soo siibay minhaa xaggeedii maa shaa allahu ilaahay wuxuu doono dalowgii baan ku shubay waan soo jiiday biyihii baan godka ceelkii ka soo saaray dalowgaan soo daray uma akhadahaa waxaa qaaday dalowgii ibnu abi quxaafa in abi quxaafa mataqan abubakr sidiiq wey fanazaca waa soo siibay bihaa iyadii danuuban hal dalow aw danuubayni ama laba dalow buu soo saaray manaamka wa fii nascihi soo siibidiisa uu dalowga soo shubayo soo jiidayana dacfun taagtara ku jiray si awood yar buu dalowga usoo bixinayay abubakr uma intaa ka bacdi akhadahaa waxaa qaaday mada wallaahu ilaahayna yakfiru lahu ilaahay ha u dhaafo dacfahu taag darnaantiisa markuu shubaya waa awood yara uma istaxaala dalowgu waxay u wareegtay isku beddeshay qarban harag weyn qarbad iska ballaaratay dalow yar baa uu lahaaye wuxuu noqday hal mar qarbad iska ballaaran ayuu noqday dalowgii isaga ahaa yaridii inta ka tagtay bay weynaan aadi waa dalowga iska weynaado dalow waxaa jira marka xoolaha la shubi jiray int- dalow intaasoo nin baa maarata soo jiido oo soo saaro oo wax ku shuba oo hal nin aan la haweysan karin inuu isagoo buuxa soo soo jiido abubakar marka dacfi baa ku jiray wa ka bacdin cee- dalowgii wuxuu noqday bahal iska weynaaday fa akhadahaa waxaa qaaday ibnulkhadaab cumar bin khadaab falam ara ma arag buu nabiyu nebigu yidhi cabqariyan mid xariif oo min annaasi dadka ka mid ah kaasoo yanzicu soo siiba nasca cumara cumar siibidiisa oo kale weligay nin wax shuba oo sida say cumar wax u shubayoo kale wax u shuba ma arag bay wuxuu yaqaanay waa manaamka dhexdiisa xoolaha hadda marka la shubayo daloway rag waa la kala yaqaanaa sida wax loo shubayo sida wax loo soo saaray sida wax loo waraabiyo haddiiba weligay nin xariif ah oo wax waraabiya oo cabqari ah sayid ah cadiim ah oo cumar oo kale ah weligay ma arag bay isagoo wax u shubayo ama cabqariyadu waxay ahaan jiray tuulo oo la dhaho waagi hore la dhihi jiray jin baa degan sida dadku sheegi jireen shay lala yaabo marka la arko qariiba oo dadku ay la yaabaan yaa waxay dhihi jireen war wuxuu khatarsanaa ma cabqari baa cabqari buu ka yimi ma ninku ma cabqari waa cabqari waay baa la dhihi jiray wuu shubay waa shubay waa shubay xataa daraba naasu ilaa dadkay ka guda galeen bicadanin sabada sabada mataqan xoolaha marka la shubo banaankaas istuuraan banaankaas ay dhoobtaan iyagoo webxay dad dadkii oo dhan buu waraabiyey webax buu kasoo dhigay dadki akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey sidaasaa dhacday dadkii sabada ayay dhoobteen iyagoo webxay marka waxaa halkan laga qaatay bay dhaheen culimmadu imaamu nawowaas sharxu saxmuusan ku sheegay manaamkan tusaale cad wixii u dhacay abubakar iyo cumar iyo khilaafadoodii iyo siiradoodii wanaagsanayd iyo raadadkay ka tageen iyo nafacay dadka u lahaayeen waaye baa meesha laga qaadanaya dee nebigu markuu dhinto abubakar baa xilkii la wareegay laba sano iyo dhowr bilood bahay kow xilligiisina awooddaraa dhacdayoo dad baa ridoobay dad baa la dagaallaa dhacay waxyaalaa dhacay hadduu isagii dhintay cumar baa ku xigay islaamkii waa waasicoob meelo badan buu gaaray axkaamtiisii waa waa waa faaftay yaa saasaa dhacday marka islaamnimada arrinteeda waxaa laga soo qaaday qaliibka iyo godka oo kale ceelka oo kale ceelka maxaa ku jira biyo biyahana waa lagu noolaadaa ninka islaamka hogaaminayeyna waxaa lagu shabahay ninkan dadka hadda waraabinaya waraabinta waa maxay masaalixdoodii arrimahoodii maamulkoodii ninka ku jira abibakar marka isaga waraabintiisi dacfi baa ku jidhay abubakar baa fadli yar maaha oo cumar baa fadli badan maaha waxa weeye muddaday xilka haynayo say u kala duwan tahay labadood ayaa meesha lagu lagu tilmaamaya waay haniimooyin futuuxaad magaalooyin diiwaano la qora waxaas dhan xilliga abubakar bila wallahu yakfiru lahu maxay ti ilaahay ha u dhaafe maaha nusqaamin la nusqaaminayo iyo dembiboo kale midna maaha kelimad dadku dhihi jireen weeye waay xadiisu cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi uriitu fi lmanaami manaam waxaa laygu tusay annii anigoo anzicu bidalwin dalow siibaya bakratin bidalwi bakratin ama bidalwin oo bakratin ama bakaratin labada waa la akriya bakrada waxaa la yidhahdaa neefka dhadig oo geela ah oo dhalinyarada ah waay oo dalowga lagu waraabiyo oo kale ama bakratin cajilad waa la cajilad ceelka waxaa jidha diinaba hadda soo lama isticmaalo wax cajiladoo kale ayoo ceelka waxaa lagu ridayaa dalowga iyo xarigii bahal waxaa jidha marka markii buuxsamo xarigii bay soo duubaysaa dalowgii kor markuu afka keenta ceelka la qabanaya markii laga shubana way sii daynaysaa dalowgiibay ceelkiibay kusii daynaysaa marka cajilad baa la dhahaa bakra bakaratin iyo bakra laba macnay kala fadhidaa meesha marka saasaan arkay wayaan anu dowlagaa siibaya calaa qaliibin ceel goof ah wa jaaa abu bakrin baa yimid fanazaca danuuban aw danuubayni dalow ama laba dalow oo soo saaray waa sanadii laba solo dowladda ahaynaya laba sano hay nazcan siibid oo daciifan taag daran wallahu yakfiru lah walaha u dhaafe uma jaa cumar bnu khadaab baa yimid fasaxaalad wixii isku wareeg u gadoontay qarban qarbad weyn neef dhan haragii oo ballaaran baa dalowgii noqdo oo aan la qaadi karinba falam ara ma arag cabqariyan cabqari iyo xariif oo yafrii camal falah fariyahu camalkiisa oo kale weligay nin wax shubo shubidiisa oo kale ama nin camal falo camalkiisa oo kale la yimaada weligay ma arag qaabkii cumar u shubay xataa rawiya naas dadku ilaa ka cokanaadeen wadarabo ay ka guda galeen bicadanin sabada iyagoo webaxa banaankaas kale dhowteen oo kale akhrajahu lbukhaariy xadiida jaabir ibni cabdillaahi can nabiy sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi dakhaltu ljanna nabi wuxuu yidhi jannadaan galay oo amase ataytu ljannata baan tegey fa absartu qasran qasri weyn baan arkay faqultu waxaan idhi liman haadaa qasrigan yaa leh qaaluu waxay dhaheen licumara bni alkhadaab gurigan weyn jannada ka dhisan cumara bni alkhadaab baa leh fa aradtu waxaan damcay baa nebigu yidhi an adkulahu inaan galo guriga cumar oo fiiriyo falam yamnacnii iima diidin inaan galo ilaa cilmii ogaanshahayga mooyaane biayratihi bikhayratika cumarow masayrkaada aqoon aan aqaanay baan soo gartay san waa iska daayay guriga inaan galo haa guriga guriga gurigaada haddaan galo masayrkaadaan aqaanaayo waxaan sameeyey ma gelin waxa ii diiday guriga inaan galo waa masayrka aan kugu aqaanay baan la geli waay markaasaa nebigu gadaal uga soo joogsaday calayhi salaatu wasalaam oo gurigii uusanba gelinba dayib ilaa sayd cumar wuxuu ahaa aad iyo aad u masayr badan bu ahaa saasaa dhacday dadaal baan uga soo istaagay buu yidhi gurigiina ma aanan gelin deedna maxaa dhacay sayid cumar baa hadli doona sayid cumar baa hadlaya qaala cumar bnu khadaab wuxuu yidhi yaa rasuula allah biabii anta wa ummi hooyaday aabbahay waa lagugu furtay yaa nabiy allah awalna yaa rasuulallah ay ku bilaabay yaa rasuul allah biaabi anta wa ummi yaa nabiy allah aw calayka ma adiga dushaadaan aqaaru u masayraya cid kastoo kaloo aan u masayraba ma adaan dushaada u masayri karaaba see adiga dushaada ugu masayraya akhrajahu lbukhaari gurigaa weyn ninka kule wey jannada oo nebigu arkay xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu qaala baynaa waqti naxnu annagu cinda rasuulilaahi nebi maxamed agtiisa aan nahay sala allahu calayhi wasalam id qaala wuxuu yidhi baynaa waqti ana naa'imun aan hurdo ra'aytunii waan is arkay filjanna faida imra'atun haweeney haweeneydaasoo tatawada'u weesaysanaysa ilaa jaanibi qasrin qasri weyn dhinaciis waaba iyadoo halkaa joogta faqultu waxaan idhi liman haada alqasru war qasrigan yaa leh faqaaluu waxay dhaheen licumar bni alkhadaab baa iska leh fadakartu waxaan xusuustay kayratahu hinaasihiisii fawallaytu waan jeedsaday baa nebigu yidhi mudbiran xaalo yahay kii daba duway waqaala wuxuu yidhi cumarna a calayka ma adigaan aqaaru masayraya yaa rasuul allah rajo bukhaari gurigayga maxaa u gashay maadaan ku dhihi kara nabi allo ma adiga see kugu masayri karaaba xadiidu saciid ibni abi waqaasin qaala wuxuu yidhi istaadana cumaru cumar baa idan dalbay calaa rasuulillaahi nebi maxamed buu ka idan dalbay sala allahu calayhi wasalam cumar wuxuu yidhi ma soo galaa wacindahu nebiga agtiisana nisaaun dumar baa joogo min qurayshin oo yukallimnahu nebiga la hadhadlaya wayastakirnahu kuna badinaya wax weydiinta nebiga la hadhadlaya wayastakirnahu waxyaala hadal badan macnaha hadal badan oo nebigaabay rabaa inuu nebigu hadhadlo markaasaa dumar baa meesha dhooban Ku- dumarkaasoo caaliyatan xaalay tahay mid ay sarrayso aswaatuhunna cododyaalkoodu falama staadana cumaru cumar markuu idan dalbay qumna way kaceen dumarkii may falama staadana cumaru cumar markuu idan dalbay qumna waa kaceen oo la yidhi soo gal yabtadirna iyagu u degdegaya alxijaaba xijaabkii bay gadaal ka mareen sida cumar baa soo galay ka carareen faadina lahu rasuul lah sal nebigu waa soo gala Waa- waxay- faadina lahu nebigu waa u idnay rasuul lah sal slam baa cumar u idna soo gal buu yidhi dumarkiina codkiisa markay maqleen waa la yaqaan codkiisa waxay ku carareen xijaabka gadaashiisa warasuulullaahi nabi ilaahina yadxakukii qoslayu ahaa cumar baa soo galay mise nebigu waa qoslaya faqaala cumar baa wuxuu yidhi adxaka allaahu allaha ka qosliya sinaka iligaada yaa rasuulallah ilkahaada weligood ha qosle weligaa qosolkaadu ha daa'imo faraxaadu ha joogee adxaka allaahu sinaka wixii looga jeeday weligaaba faraxsanow ilaa fo- qosolku farax buu ka yimaadaa yaa rasuulallaahi maxaa jira qaala nebigu wuxuu yidhi cajibtu waan yaabay min haaulaa'i kuwaas allaatii dumarkaasoo kunna ahaa cindii aniga agteeda joogay falamaa sameyna sawtaka codkaada markay maqleen ibtadarna alxijaaba xijaabkii bay ku yaaceen waxay qaateen xishood iyo aamus iyo aadaab dheeraada waa carareen markay maqleen codkaada qaala cumar baa wuxuu yidhi fa anta adiga yaa rasuulallaahi kunta ahaaday axaqa mid xaqnimo badan an yahabna gabdhuhu inay haybaystaan ma anay iga haybaysanayaan adaa mudan inay kaa haybaysaane nebi allow uma qaala wuxuu yidhi cumar ey cadowaati anfusihinna naftoodii kuwii cadowga u ahaayo yaa cadowaati anfusihina wey eydu moogta waxay nidahay ka mid tahay xuruufu nidaa cadowgooda kuwa naftooda cadowga u ahaayo atahamnani maanaa iga haybaysanaysaan walaa tahamna rasuulahi nebi maxamedna ka haybaysan maysaan maya sala alla alay slam qulnaa waxay dhaheen nacam haa adaan kaa haybaysanayna anta adigu afadu midka kan baa tagay wa aqladu adag min rasuulahi nebi maxamed ka adag ka kakan sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi rasul sal sl waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay maa laqiyaka kulama kulmo ashaydaanu shaydaan cumarow qadu weligaa waay saalikan xaalaa tahay mid haya fajan wado ilaa salaka shaydaanku waxa u qaadaa fajan wado oo gayra fajika wadadaadii aan ahayn weligaas waddo a haysi shaydaan ma arko ilaa inta shaydaanku ka bayro iska daa cid kale dumarkaa cararay shaydaankaaba toobiyaha toobiga ah hayse aan qaadi karin wadada hayse maaha waddo kale uu ka buskarinaya shaydaanku waa cararaya mar allaale markaa waddo qaadi ummadda hadda joogtana waaba shaydaan ba afartan dhinac ka taagan badankooda Walahi, waa khatar bay ku jiraan ilaahu naga badbaado sharkiisa walu fiirso marka shaydaankii baaba ka cararaya markuu sh- cumar arko waa cararaya haybad si cumar buu ka baqaya akhrajahu lbukhaariyu xadiidu ibnu cumara qaala wuxuu yidhi lamaa tuufiya markii la oofsaday cabdullaahi ninkii la dhihi jiray waa kuma jaa'a waxaa yimid ibnuhu wiilkiisii oo dhaladayo cabdullaahi kala ah cabdullaahi baa dhintay cabdullaahi baa yimid ma kala taqaan waxaa la yidhaahdaa ninka yimid cabdullaahi aabihiisna cabdullaahi bin cabdillaahi ilaa rasuulillaahi nebi maxamed buuna u yimid wiilku waa nin fiican aha igadaa odaygo sala allahu caleyh wasalam wiilka oo cabdullaahi ah, kaa odaygaana nebiga cabdullaahi u baxshay laftiisa oo magaca u wanaajiyey odayga hadduu dhintay wiilkiisii baa yimid fasa'alahu nebiga waxau ka codsaday an yucdiyahu nebigu inuu siiyo qamiisahu nebiga qamiiska u qabay yukafinu fiihi soo ugu kafno abaahu aabihi nebi allow maanta qamiiska jirkaada taabtay sharafta badan aabbahay aan kafan uga dhigo nebi allow sii hadda nin aa isku dheertiinoo saxaabada ragga waaweyna weeye wiilku waa nin wax loo diidayo maaha aabihiisa kasa ha ahaadee fa acdaahu nebigu waa siiyey uma sa'alahu wiilkii wuxuu codsaday oo nebiga ka codsaday an yusalliya inuu nebigu ku tukado calayhi odayga aabihiisa nabi allow ku tuko waayahay saasaa dhacday ninka dambe markaa cabdullaahigaas waa ninkii munaafaqa ahay oo balaayada ahaa odaygu markaasaa nebi faqaama rasuul nebigu waa kacay sal yusalliya inuu ku tukado dee nin xurmo kula u yimide faqaama cumar baa istaagayo faakhada bithoobi rasuulillahi nebiga maradiisa saa usoo qabtay sal alla alay slam faqaala wuxu uhi yaa rasuulallahi tusallii calayhi makanaa ku tukanaysaa walxaal qad nahaaka rabbuka rabbigaa kaa nahiyey an tusalliya calayhi isaga inaa ku tukatid ma ninii nebigu ilaahay kuu diiday inaad ku tukataa u kacday inaad ku tukatid nebi allow cumar baa hadlaya diintu ka hadlaya un macnaha si gaara hebel laguma dhihine dee jaahidulkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim buu ka qaadanayaa waayo ma ninkaanaa ku tukanaysaa naalowse ninkaan ugu tukanaysa waaba laga lagu diiday faqaala rasuulullaahi nebi wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam inamaa khayarani illaahu ilaahay waa idoorgeliyado ama ku tuko ama iska daabaa la yiri oo faqaala ilaahay wuxuu yidhi istakfir lahum istikfaar dalab kuwan belada ah munaafiqiinta ah aw laa tastakfir lahum ama ha u istikfaar dalbin in tastakfir lahum haddaa u istikfaar dalabtay sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allahu lahum marna kule ilahay u dhaafimayo marka door baan haysaa waa la khiyaar anoo ogeynaysa waxba u tarayn haddaan hadda ninkan ku xurmeeyo aan ku tukada xataa ya aniga waxaa la yidhi ama istikfaar dalab janaazaduna waaba istikfaar iyo shafeeco wasaasiiduhu waaba uga siyaadayn doonaa cala sabciina toddobaatan jeer baa la yiri sabciina mare toddobaatanka waaba uga badin doonaa qaala wuxuu yidhi cumar inahu ninkaa ku socotay nabi allow munaafiqin weeye qaala wuxuu yidhi rawi fasallaa calayhi rasuulullahi nebi maxamed baa ku dul tukaday sala allahu alay wasalam waa lagu tukaday ninkii faanzala allahu ilaahay baa isla markii soo dejiyey walaa tusallii ha ku tukan calaa axadin axad oo minhum munaafiqiin ka mid ah kaasoo maata dhintay abaddan weligaa ha ku tukan walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisana xataa ha dul istaagin sidii cumar sheegayey aayad waafaqsan baa la soo dejiyey dib dambe meel meydkooda iyo aaskooda iyo qabrigoodu yahay ha tegi marka khamiiska waxaa lu nebigu u bixiyey baa la yidhi ninkan munaafaqaabaa waa hore cabaas bin cabdilmudalib khamiis iyo maalintii beder waaye markii la qafaashay cabaas marka adeerkay baa khamiis ku lahayd waa kuu abaalgudayaa weeye saadan manna iyo galladaysa aadan noogu yeelan waa kuu abaalgudayaa saasaa lagu siiyey sidiibuu ku qaatay waaye cuhmaan waa boggan ku dar baabun min fadaa'ili cuhmaan bin cafaan cuhmaan binu cafaan fadaa'ishiisi weeye ilaa abubakar iyo cumar baan soo maray xadiiث abi muسى radي الlahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca الnabiy udgoonaha maciisa salى الlahu عalيh wasalam fii xaa'idin beer oo min xiiطaani اlmadiinati madiina beeraheedii ka mid ah fajaءa rajulu nin baa yimid oo fastaftax waa furi dalbay ha laga furo faqaala الnabiyu baa wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam iftax lahu ka fur wabashirhu waxaa ugu bishaaraysaa ninka garaacaya biljannati janno fafataxtu waa ka fura buu yihi abu muusa lahu isagii faidan abubakr weeye ilaa awel dabadu taagnaa lama arkayn oo abubakr sideed janna wey fabashartu janna ugu bishaaray bimaa qaala nabi wixii nebigu yiri waa ugu bishaaray faxamid allaha ilaahay uu mahariyey abubakar alxamdulilah wiil uma jaaa rajulu nin kalaa yimi fasaftaxa waa furi dalbay فقال النبي باير صلى الله عليه وسلم افتح له كفر وبشره بالجنة جنان وبشاره ففتحت له أف- كفري فإذا هو عمر ويان فأخبرته وحن ورمي بما قال النبي النبي وحير صلى الله عليه وسلم وبشاري فحمد الله إلهي بمهريي ثم افتتح رجل إن كلا قرقرة فرد البي فقال لي وحي النبي افتح له سكن كفر وبشره بالجنة جنان وبشاره مع بلوى بلايا معد بلايا تصيبه كل دونته فإذا عثمان وهو عثمان بن عفان مركان كفري فأخبرته وهو الشيخ بما قال رسول الله النبي وحيري نيو جنانا ونبي كوب بشاري بلاينا وكود عيسى فحمد الله إلهي ومهدي الحمد لله جنة هدان هرت قلي ثم قال وحيري حق بلدنا الله المستعان إلهي بان الكالمس إلهي بان الله المستعان إلهي بان كالمو ودي السمير بلايا ذاس نبي وشيخ مرد النبي يري لا ودع عيسى وايا هاي أخرجه البخاري حديث أبي موسى الأشعري أنه توضأ وويسيس أبو موسى في بيته قريسي ثم خرج وأبحي فقلت وحان هذا أبو موسى لألزمن اللازمين رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكونن هذين وهذين معه النبي معي يوم هذا ما أنت بوحان قدرت إن النبي أخذ ميو لجوغه فخرجت وأبحي ماذا قال وحير فجاء المسجد النبي مساجد بوتقي مي قال وحير أوي فجاء وحده أو موسى المسجد فسأل عن النبي نبي بودي والنبي آو صلى الله عليه وسلم فقالوا إن خرج وابحي ووجه ها هنا هل كان وجهك صار فخرجت على إثري راد كي سمان كبحي أسأل عنه أنه النبي ويدين يور حق يامر يهضب له حتى دخل النبي له كقل بير عريس عيل كبير عريس ليراد وعيل هذا عادي ليغن أيو قال قم ودوي فجلس وفريستي وعند الباب الباب كأكتيسي وبابها وبابهانا من جريد يتمرد بالبابكيد كسميسنا حتى قضى رسول الله الى النبي كغوتي صلى الله عليه وسلم حاجته دنتيسي فتوضا ووسيسي فقمت اليه النبي حق سانو يساغي فاذا هو جالس النبي واسو كفديا على بير عريس عيلك بير عريسها بودل فريس الى ميل مكابه waxay tir ceelka afkiisa la wareejiyo watawasada nabi waa dhexdhexaysa quffaha qufkeed waa tabada la wareejiyay buu lugaha la gala ceelku lugaha ku sii daayay wakashafa can saaqayhi labadiisa saaq dhudhumadana maradiibuu ka feyday wadallaahumaa wuxuu ku raariciyey filbiir ceelkiibuu ku raariciyey fasallamtu calayhi waa salaamay uma nsaraftu waa gadoomadoo fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fariisay qofkii nebigu imaanaya si aan u soo gudbiyo faqultu waxaan idhi laakunanna ahaadeen bawaaba rasuulilaahi sal alla alay slam nebi ilaahay albaab joogihiisa alyowma maanta fajaa abuu bakrin baa yimid فدافع الباب الباب وقرقراعي فقلت وحن من هذا واكما فقال وحير ابو بكر وي فقلت وحن على رسلك سيدا هذا اتاغنو هسوقلي ثم ذهبت واتغيو فقلت وحن يا رسول الله هذا ابو بكر ويستاذن واذن طلب يا الا اسكما فصيح كر انا كان سو ابو بكر سو قال ما دي كرو نبا لو مسو دايا ايوك يري فقال النبي وحير اذن له اذن وبشره بالجنه جنان وبشاره فاقبلت وقابلي حتى قلت لابي بكر الى ان كويري ادخل سوق ورسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة وكوك بشارين إياه فدخل أبو بكر بسوق فجلس وحو فريس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ملكتيس معهم مع- نبي ملكتيس وفريس معهم لجيران كيسا في القف قفكي ماشي عيلكي بو سنة انتو حتى بدي فريسي بو لوهينا كوليسي ودلع رجلي لوهينا وسيد ديستي في البير عيلك سي النبي سميه كله تحيد حيتي ولوهينا عيلك لقلا nabiga uu kaga dayday calayhi salaatu wasalaam kamaa sanaca nabigiisa waaba sidii nebigu sameeyey sala allahu alay wasalam wakashafa can saaqayhina waa feyday uma rajactu waa soo noqday ilbaabkii baan imid fajalasu waa fadhiisay waqad taraktu akhii walaalkay baan kasoo tegay bay tawado isagoo sa- i wasaysanayo wayalxaqun uu soo gaaraya nin walaalkaya baan kasoo tegadoo rabay inuu iga daba yimaado oo isoo gaaro baa jiray faqultu waxaan idhi in yuridillaahu haddii ilaahay la doonay bifulaanin hebel khayra khayr يريد اخاه ولكن بوجرا ولالك ولا هدي خير ما انت لا مغاي ياتي به الهي لي مادين انت سو غلو جنها لوو بشاريه فاذا انا وانا كسغن فاذا انسان قف يحرك الباب الباب كوسو دقدقاشنيا فقلت وحن من هذا واكما فقال وحي عمر بن الخطاب لما كلا وهي ماشي النبي مره يا عمر يا ابو بكر يو ماشي وجرا حتى هدي سلسله سعن ويو اسكو تغي بارك فقلت وحن على رسلك سيدا هو ثم جئت إلى رسول الله النبي محمد بن صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وسلامه فقلت وعن هذا عمر بن الخطاب وهي يستأذن إذا طلبي يستأذن حاله إذا طلبه فقال وحي إذا له إذا وبشره بالجنة جنة وبشاره فجئت وانمت فقلت وحن ادخل سوق وبشرك رسول الله إنه وحكوه بشاره صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل واسوق علي فجلس مع رسول الله وفريسي صلى الله عليه وسلم في القف قفكي حتى بدي وعيلك أفكيس عن يساره بدح وكفريسي ملك أبو بكر بافدي ودلا رجليهن في البير بكرارعي ثم رجعت ونقضي فجلس وفريسي فقلت waxaan idhi in yuriid illaahu ilaahay hadduu la doono bifulaanin khayran yaati bihi la yimaadeen fajaa insaanu qof kalaa yimid insaankaasuu xarikul baaba albaabka dhaqdhaqaajinaya faqultu waxaan idhi man haadaa kana waa kuma faqaala wuxuu yidhi cuhmaan ibnu cafaan weeye faqultu waxaan idhi calaa rislika sidaada u taagnow faji'tu ilaa rasuulilaahi baan u imin sal alla alay slam faakbartu waa u warramay faqaala wuxuu yidhi iidan lahu u idan wabashirhu biljannati jannana ugu bishaare calaa balwaa maca balwaa balaaye maceedoo tusiibuhu asiibaysaa faji'tu waan u imid faqultu lahu waxaan ku idhi cuhmaanow udkhul soo gal wabasharaka rasuulullaahi wuxuu kugu bishaaray biljanna calaa balwaa oo tusiibuka kugu dhacaysa fadakhala waa soo galay fawajada alqufa qufkii ceelkii wuxuu ka helay makaabkiisii qad muliya iyadoo la buuxiyey laa nebiga iyo abubakar iyo cumar baa dhinacyada fadhiya fajalasa wujaahahu horta nebigoo fadhiisay min ashiqi alaakhiri dhanka kale nebi hadduu halkan fadhiyo midiga bidixi laga fadhiyo wajaahadda ka soo horjeeda ayuu macnaha fariistay cuhmaan min ashiklaakh mataqan waxa dhacay marka qaala wuxuu yidhi saciid ibnu lmusayib taabicigii raawiil xadiid ah can abi muuse ka wariyey xerowgiis fa awaltuhaa waxaan ku fasiray qubuurahan qabriyadoodii baa lagu ku fasiray qabriyadoodii baa saan lagu fasiray macnaha saddexda hore isku meel bay ku aasan yihiin nebigaa la aasay alayh salatu slam abubakar baa lagu aasay midigta cumar baa ku xigay cuhmaanna meel ka fog buu joogaa oo xaggee ah dee dhankaa baqiic xaggaaba isaga kaga soo jeeda kii nebiga laga tago masaajidka iyo qubuuraha iyo albaabbaal baqiic laga baxo xaggaa qorax ka soo baxa ah meeshaa baqiic leeyahay weyn oo qubuuraha badan baa cuhmaan ku aasan yahay weliba dhanka shishe marka kuwaan isay iskugu dhow yihiin hadhow inay iskugu dhowaanayaan cuhmaanna ka fogaan doono ayaa lagu fasiray akhrajahu lbukhaariy siday bayna dhacday waaye waa kaa saddexdii khulafadii waa kuwa ah sayid calina gadaal buu ka raaci doonaa insha allah wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab